xabsiga magaalada waa xabsiyada magaalooyinka mandheera iyo gabiley ee somalilan ayaa maanta laga sii daayey afartan iyo sagaal qof kuwaasi oo loo xiray mudaaharaadkii bishan koob iyo tobankeedii ka dhacay magaalada hargeysa mudaahareedkan ayaa waxaa ku dhintay shan qof waxaana ku dhaawacmay boqol qof sida ay mas-uuliyiintu sheegeen warkanna waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle xukuumadda somalilan ayaa ka sii daysay xabsiyada gabiila iyo mandheera sagaal iyo afartan maxbuus oo isugu jira wiilal iyo gabdho sida ay odayaasha iyo madax dhaqameedka kala duwan u sheegeen warbaahintana waxaa sii dayntani ay ka dambaysay marka ay odayaasha iyo salaadiinta kala duwan ee dadkan xidhxidhna ay u qorteen taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan codsi ay kaga dalbanayaan in uu sii daayo islamarkaana wax shuruuda aan lagu xidhin taas oo sida ay sheegeen u aqbalay taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan iyadoo aan wax shuruuda lagu xidhin waa kan suldaan cawil faatax oo isagu ka mid ahaa madax dhaqameedkii soo deynta dhallinyarada hablaha ah ee laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada gabiley oo saddex iyo labaatan ka koobnaa ka hadlay xabsigii gabiley hortiisaanu joognaa ee gobolka gabiley waxaanu nahay salaadiin iyo cuqaal ka timi hargeysa waxaanu usoo kicitinay maxaabiist hablaah oo halkan ku xidhan oo saddex iyo labaatan xubnooda oo lagu xidhay rabshadihii mudaharaadka ee koob iyo tobankii bisha dhacay inaanu saaka sii dayno oo aanu sidano warqadii ogolaanshihii arrintaa runtii waxaa nagala shaqeeyey ama markaasi mas-uuliyaddeeda koowaad lahaa jananka booliiska jamhuuriyadda somalilan maxamed sanqadhi waxaa runtii aanu uga mahad celinaynaa inaanu arrintaa odayaal ahaan iyo kawaayeel ahaan aanu ka qabsannay in sidaa lagu sii daayo iyadoon brosees kale iyo maxkamado kale iyo arrimo kale la marin oo arrintooda sidaa lagu afjaro iyaga iyo saddex lix iyo labaatan wiil oo ku jira xabsiga mandheera oo iyana salaadiin ay u kicitintay saaka arrintaasaanu u soconnaa waanu uga mahad celinaynaa jananka iyo ciddii la shaqaysay ee taliyayaasha waxaanu kale u mahad celinaynaa qolada jeelka weliba khaasatan gabiley oo runtii si fiican ula dhaqantay maxaabiista sidoo kale qaar ka mida madax dhaqameedka iyo odayaasha ayaa iyaguna u mahad celiyey maxaabiista iyo mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee gabiley iyo guud ahaanba ciidamada bilayska iyo asluubta dhinaca kale sidaasi oo kale waxaa laga sii daayay xabsiga magaalada mandheere lix iyo labaatan wiil kuwaasi oo iyagana la xidhay mudaharaadkii maalintii u dhacay ee koob iyo tobankii bishan agost aynu ku jirno guud ahaana maxaabiista maanta xukuumadda somalilan ay ka sii daysay xabsiyada mandheere iyo gabiile iyaa dhan sagaal iyo afartan qof kuwaasoo isugu jira saddex iyo labaatan hablood iyo lix iyo labaatan raga khadar maxamed cakulle v o a hargeysa